golaha warbaahinta soomaaliyeed ayaa magaalada dhuusamareeb tababar ku saabsan kor u qaadida xirfadda warbaahineed ee saxafiyiinta galmudug ugu soo xireeyay qaar ka mid a wariyaasha magaalada dhuusamareeb tababarkan oo soconayay muddo saddex maalin ah ayaa waxaa iska kaashaday golaha warbaahinta soomaaliyeed iyo hay-adda unitimis ugu horeynna waxaa ka hadlay xiritaanka tababarkan qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradda warfaafinta macalimiinta tababarka bixinayay iyo xubno ka socday golaha warbaahinta soomaaliyeed tababarkan uu noo soo socday saddex maalmood maanta waa maalintii noogu dambeysay oon soo gabagabaynayno sidaa daraaddeed anigoo ku hadlaya afka wasiirka wasaaradda dhaqanka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska galmudug wasiir cali maxamuud faarax cali seeko waxaan bogaadinaynaa shaqada wacan ee aan la qabanay golaha warbaahinta soomaaliyeed waxaan ka mahad celinaynaa dhammaan wariyaasha barnaamijka soo xaadiray waa dareemi karnaa way adag tahay maalin soonqaad in layiraa tababaraa la qabanaa haddana sida waqtigeenu noo soo ajiibtan waa ku mahadsantihiin qofka biniaadanka waxa uu qof kale siiya waxa ugu muhiimsan ugu qaalisan waqtiga waaye
anaka macalimiinta wax ka korarsano oo fahan maaragtay ka fahano maaragtay samareeb iyo qaabkii warbaahinta ay tahay iyo ninkan aan cilmi maaragtay ka faa'iidaan tababarka wasiiryaal tiimkan tiim arday oo maaragtay saddex maalmood oo lasoo dhaafay ay isdhaafsanaynay xirfadda oo warbaahinta si sare loogu qaadi lahay waxaana maaragtay isdhaafsanay oona ku balannay in shaqadooda si xirfadaysan ay u gutaan
runtii tababarkan wuxuu ahaa tababar loogu talagalay saxafiyiinta ku nool galmudug qiimo weynna u lahaa marka ugu horreysay golahu uu tababar ku qabtana ay ahayd dhuusamareeb runtiina wuxuu ahaa tababar ay u dhabar adeygeen iyagoo sooman oo maaragtay waqti fiican nagu bixiyey waxayna ahaayeen arday aada u dadaal badan oo soo waqtigii aan ugu talagalnay xataa marmarka qaar waqti ka horeeya noo imaanayay taasina waxay muujinaysaa bisaylka ay bisil yihiin saxafiyiinta ku nool galmudug gaar ahaana caasimadda roolkeenu maanta waa mahadcelinuun inaan u mahadcelino waqtiga ay nagu bixiyeen iyo sidii wacneyd ay noo dhegaysteen iyo sidii wacneyd ay uga soo qayb qaateen casharadii halkan lagu bixinayey ugu dambeynna waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka galmuduga isagoona dadaaran u jeediyey wariyaashii ka qayb galay tababarkadha
waa qayb ka mid a saxaafaddii laakiin dad badanoo aad taqaaniin ay uga faa'idaysteen si qaldan ayagoo waxyaabo cunsurnimo ah akhlaaq xumo ah waxyaabo badan ku baahinaya marka waxaaso dhan waxaa la rabaa in laga awood bato oo lagu qariyo saxaafad anshax leh asluub leh realitiga iyo runta inta badanna ka sheegta marka runtii waxaa annaga maanta muhiimad noo ah in galmudug ay noqoto meeshii ugu horreeday ee media council of somalia uu ku qabto tababar noocan oo kalea waan uga mahad celinaynaa ayagana waxaan leenahay waxaa weeye maadaama aad tihiin gogolo cusub oo magaciina dadka in la baro u baahan xoga dadku aanay hore u aqoon waa system juro adduunka ka shaqeeya waxba yaan laga shakaynin dhibna yaan lagu qaban waa meeshii meediyaha accesskii ay ku taagneed waa meel kale haddaanaan aadin waddamadan nooga sokeeya la yihahdo east africa kulligood waxa ay leeyihiin waxa loo yaqaano media council media council of kenya media council of uganda media council of tanzania adduunka dhan saas u wada leeyihiin tababarkan ayaa kor u qaadaya xirfadda iyo sooyaalka warbaahineed ee galmuduga